kadib uu mualifku raximahu llahu tacaala waxa uu gudbay inuu tacriifiyo xukumka sharcigu muxuu yahay maxaa xukum sharci la yidhahdaa waa tii la dhihi jiray khitaab ullahi almutacalliqu biafcaali lmukalafiin waa khitaabka ilaahay ee la xiriira afcaasha mukalafiinta hase ahaatee iyadoy sidaa tahay haddana waxa wey mualifku raximah llahu tacaala naadimkii masaa'il kaloo daqiiq ah ayuu caddeeyey oo dad badani aanay ku baraarugsanayn waxa uu yidhi kalaamu rabbi in tacallaqa bima yasixu ficla lilmukalafi iclama min xaysu inahu bihi mukallafu fadaka bilxukmi ladayhim yucrafu dhowr mas'alo ayuu halkan ku taqriiriyey mualifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi kalaamu rabbi rabbigay kalaamkiisu in tacallaqa haddii uu la xiriiro bimaa yasixu waxay asixi karto ay dhici karto ficlan fal inuu yahay lilmukalafi qofka mukalafkii uu la yimaado iclama waxaad ogaataa waa iska takmilatulbeyt min xaysu dhinacna uu kala xiriiro inahu qofkaasi bihi falkaa mukalafun uu mukalaf ku yahay fadaaka midkaasaa bilxukmi xukum ladayhim agtooda cusuuliyiinta yucrafu lagu yaqaanaa halkan wuxuu ku sheegay dhowr arrimood arrinta koobaadi xukumku inuu kalaamka rabbi yahay buu ku sheegay sida loo yihi khitaabullahi almutacalliq ilahayna u yihi in ilxukmu ila lilah nabigana caleyhi salaatu wasalaam rabbigiin uu ka gaarsiinayo waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim sunada dhanna qur-aanka ay soo gudagelayso wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu man yadic arasuula faqad ataaca allah qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuna yuxibibkum allah ilaa gayri dalik haddaba kalaamka rabbigeen ayaa xukumka ah xukunka meel kale lagama keeno mas'alada waxaa laga fahmayaa inaan xukmulcaqli jirin dibna waa ka caddayn doonaa mualifku raxima allahu tacaala masalada labaad uu ka hadlaya waxaa weeye kalaamka rabbigeen waxyaabo badan ayuu ka hadlaa mar wuxuu ka hadlaa wax isaga sifaadkiisa daatadiisa asmaadiisa la xiriira taasi wax fal aadama ah maaha iyo mukalafiinta marna wuxuu ka hadlaa wax aadamaha laftiisa ku saabsan laakiin falkiisa aan ahayn qaybta hore waxaa kamid ah rabbi sifaatkiisiya ku saabsan markuu leeyahay laa ilaha ilaa hu khaaliqu kulli shay alamaha wax ku saabsan markuu ka hadlayo laakiin salkiisa aan ahayn waa abuurkiisa geeridiisa qaabkuu yahay uma yumiitukum uma yuxyiikum walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum alamihii buu khitaabka ilahay ka hadlaya laakiin sal aadama wuxuu samayn kara maaha marna wuxuu ka hadlayaa waxaan aadamaha iyo falkiisa midna ahayn oo khitaab ilaahi sida jamaadaadka marka laga hadlayo wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa tara alarda baarizatan kuwaas oo dhani mustalaxa usuuliyiinta lama yihahdo xukum maxay ku baxeen wax fal mukalafka inuu la yimaado ay asixi karto dhiciba karto maaha marka khitaabu kalaamu rabbi in tacallaqa hadduu la xiriiro bimaa yasixu wax asaxaya oy suuragal tahay ficlan fal inuu u noqdo lilmukalaf qofka mukalafka kow waa inuu wixii qof mukalafa falkii noqon karo ay nusuusta iyo daliilku ka hadlayo haddana falkii insaanku uu samaynayay yaa laba qaybo noqon kara qayb daliilkaasi uu uga hadlayo in insaankii uu mukalaf ku yahay samayntiisa ka tegitaankiisa ama takyiir loo gelinayo iyo qayb xikaaya keliya looga jeedo inuu dhici doono laakiin sameeya ha samaynin midna aanay ahayn laakiin waxa inuu samayn doono insaanku iyo insaanku waxa inuu sameeyo la sheegaya keliya qaybta aan looga jeedin inuu sameeyo ilahay markuu leeyahay walahum acmaalu min duni dalika hum lahaa caamiluun aayadii suurat lmuminuun ahayd walahum acmaalun bay leeyihin min duuni dalika taa la sheegay aan ahayn hum lahaa caamiluun ay samaynayaan amaasha ay samaynayaan ee kale la sheegayahay sameeyana maaha hasamaynina maaha way u banaantiina maaha waa mujarad xikaaya taasna xukun lama yidhahdo haddaba waxaaduna fal mukalaf una noqon karin ay sameeyaan ama uu noqon karo oo fal mukalaf sameynaya yahay laakiin khitaabka sharciga ka hadlayaay min baabi takliif unan ka ahayn labada xaalood midna xukum lagama yidhaahdo qaybta hore wuxuu ku saaray marka bimaa yasixu ficla lilmukallafi qaybta labaadna min xaysu weliba dhinac iyo qaab inahu qofkii aan mukalafka ahay mukalafun bih xukunkaas oo mukalaf ku yahay khitaab ku tusay fadaaka kaa bilxukmi baa ladayhim yucrafu lagu yaqaana hadalkaasi wuxuu ka qiimo badan yahay uu sheegay khitaabullahi almutacaliq biafcali lmukalafiin oo qeybta danbaa soo gelaysa afcaasha mukalafiinta marka la yidhaahdo waxaa ka haboon in la yidhaahdo bima yasixu an yakuna ficlan lilmukalafiin waxay suuragal tahay waayo afcaal dhacday sharciga keliya kama hadlee wuxuu ka hadlaa waxyaalaha ay suuragal tahay dadku inay sameeyaan wuxuu kaloo kaga fiican yahay markuu ku ka saaray qeybta falka aadamaha ka hadlaysa hase ahaatee aan uga hadlaynin in baabu takliif ay tahay in baab likhbaar keliya uga hadlaysa qeybtaas ayaa xukum la yidhaahdaa buyiri hadalkiisa haddaynu qiimeyno wixii insaanku uu mukalaf ku yahay ee isagana fal uga dhici karaay waxaa laleeyahay dadaan mukalafiin ahayn ayaa kusoo dartay markii khitaabkaada saa u tacriifisay la eego waana dadkii sabigii iyo waxa lamidka ah taana jawaabteedu waxay noqotay fuqahada maalikiyadu wixii aan waajib iyo taxriim ahayn falkiisa dembi ka imanayo ama kategitaankiisa dembi laysaga qorayo aan ahayn oo makruuh iyo manduufkii iyo mubaaxiya sabigu mukalafka ku yahay bay yihahdeen arrintaas yuu sii qeexay oo sii tawdiixiyey waxaana uu yihi qad kullifa asabiy cala aladi ictumi bigayri ma wajaba walmuxarami qad kullifa asabiyu sabigii waa la takliifeeyey oo mukalaf buu ku yahay cala aladii qowlkii uctumiya ay ukhtiira la doortay qowlka raajixa ee mukhtaarka ah bigayri ma wajaba wixii aan waajib ahayn iyo walmuxarami wixi aan xaraam ahayn mukalafku ku yahay oo manduubkii iyo keyrkii ah ibnu ushdi baa tasiixiyey markuu kaga hadlaya jaamic albayaan wataxsiil juska lix iyo tobnaad boqol afartan iyo afar markuu ka hadlayay damaan isabi qaraafina kitaabkiisa alyawaaqiit fi axkaami lmawaaqiit waa ku tasiixiyey waa ku tarjiiy waana ku tarjiixiyey haddaba raggaasi fuqahada maalikiyadiihi arrintaa waxay u daliishadeen mar labaad buu soo celin doonaa naadimku raxmatullahi caleyh markuu awaamirta ka hadlayo hal ilamru bilmri amrun bihi markay ka hadlayaan waa ku leeyahay walaysa man amara bilmri amar bihalisin ila kama fi bni cumar walamru lisibyaani najbuhu numi lima rawaahu min xadiisi khascami oo halkaa kaga hadli doona insha allahu tacaala hada laakin jamaahiru ahlilcilmi raxmatullahi caleyhi sabigu waxay dhaheen mukalaf maaha iyagoo dariishanaya rafiica alqarama can salaatin saddexda waxaa kamid ahaa asabiyu xataa yaxtalim waa xadiidka saxiixa anabay ka sugan caleyhi salaatu wasalaam halkaasana kaga hadli doonaa walamru lisibyaani nadbuhu numi lima rawaahu min xadiisi khascami insha allahu tacaala haddaba haddii uu takliif yiri takliifkii buu tacriifinayaa laftiisa oo takliif maxaa la yidhaahdaa su-aaliba su-aal bay ku geysaaye iyadana bal tacriifi وهو إلزام الذي يشق أو ضرب فيها بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق بفقد فرع ذرعا وهو تكليفكم إلزام الذي مثل ينقفك لغو لازمي ولغو قسبا لإرادة يشق لبيا واحد لبيا ولغو تكلفي ولغو لازمي يا تكليف لإرادة أو طلب أمين لك ضربه طلب الذي يشق iyo ilzaamu ladi yashuqu baa la isku qabtay takliifka tacriifkiisu ma ilzaamu ladi yashuqu ba mise dalabu ladi yashuqu wey waa laba qowl ahlulcilmigu ay yidhaahdeen faaha waxaa ku hadlay bikullin mid kastaba khalqun khalqi ahlulcilmiga kamida ayaa qaba oo usuuliyiinta oo ku hadlay mina ay yidhahdaan qaari ilzaamu ladi yashuqu qaarna ay yidhahdaan dalabu ladi yashuqu haddaba ikhtilaafka tacriifka ilzaam iyo dalab labada ere la isku khilaafay wax simaara oo furo khilaafa ma leeyahay uu ka hadla wuxuu yidhi laakinahu khilaafkaasi laysa yufiidu mid kuu faa'iideynayo ka dhalanaysa maaha farcan masale farcoo la isu khilaafsan yaho ku salaysani ka dhalan mayso falaa tubiqha ciriryamin lifaqdi farcin farca la-aanti zarcan laabtaada yani ciriryamin waxba laabtaada yani ciriryamin farc oo ka dhalanaya oo mas'alo ay ku salaysan tahay oo masalo oo ku salaysan khilaafkaas oo labadaa qowl kala raacayahay ma jirtada waxba ynaha ciriryamin qaybta noocana imaam shaatibi raxmatullahi caleyhi kitaabkiisa almuwaafaqaat juska koowaad boqol sabxada afartan iyo labaad markuu ka hadlayay masaa'ilka noocana waa kuu yihi laysat min usuuli lfiqhi walaa cawnan caleyh usuul fiqhina kamid maha masailka loo kaalmaysana kamid maha wamaa kaana kadalik laa yanbagii dikruhu fi lfanni in lagu sheego ma banaana mas'aladan lafteeda markuu ka hadlayay waa kasaaleh laakin waxaan leeyahay fi nadari walcilmu cind allah in weji loo raadiyo waa suuragal wejkaasina uu ku salaysan yahay ansab iyo ansab waxaan uga jeedaa jamhuuru ahlilcilmi waxay dhaheen mukalaf maaha sabigu oo tacriifka hore ayaa munaasib u ah madhabkooda ilzaamu aladii yashuqu sababtoo ah ilzaamku waa taxriimkii iyo waxaa si xooga usoo gelaya waajibkii bal markuu tacriifinayo waajibka iyo ka xaraamta lafdiga jazmiga iyo ilzaamka iyada ayuu ku dari doonaa qalabkuna wuxuu ansab ku yahay madhabka maalikiyada ee makruuha iyo manduubka iyo mubaaxa ayuu mukalaf ku yahay yidhi wa dalabu ladii yashuqu waa ka yar sahlan tahay ilzaamu ladii yashuq wallahu aclam waa iska istimbaab iyo iska taqdiir weye xukmu ma bihi yaji xukmu ma bihi yajiu sharcu wa aslu kuli ma yaduru lmancu kadibna weli wuxuu kasii hadlayaa masalo masaailka halka marka laga hadlayo laga hadlo oo usuulu fiqiga aan kamid ahayn laakiin si koyta ah iyo dool ku timid masaladaasi waa masalada la yihahdo xukmu lashyaai markii xataa alasl fi ashaa ibaaxa miya mise alxadru miyaa la yidhi ay fuqahada isku tuurtuureen reer hebel baa qaba iyo reer hebel baa qaba saa darteed wuxuu yihi walxukm xukumka maa weye bihi isaga yajiu sharcu sharcigu uu la yimid wax caqli laga keenay iyo wax meelo kale laga keenay midna maaha ilahina wuxuu yihi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabaasa rasuulan xukumkaana wuxuu uga jeedaa xukum munajaz ah oo thawaab iyo ciqaab ka ka ratimayo ka dhalanayo inaanu jirin qabla alambiyaa oo masaladan usuuliyiin badani ay ku sibqadeen oo qaar ay yidhaahdeen alasl fi lashyaai alibaaxa alasl fi lashyaai alxurma ereygaa loogama jeedo markay usuuliyiintu mar xastaa meelaha meelahan oo kale ku niqaashayaan ama kaga doodayaan shareecadeenu say tustay uma jeedaan ee waxay ujeedaan qabla bicsati rusul intaan nabi maxamed laba soo dirin waxaana xaaraan bu ahayn wax la cuno la cabo mise waajib bay ahayd qayb waa xaaraan bay yidhahdeeno waxay yidhahdeen tasaruf fi milki lgayri qabixun arrin foolxun wey waxaana biduuni idnihi ilahayna idan sharciga ambiyadu soo diray lagama hayn qola waxay yidhahdeen mubax weeyo tasaruf fi milki lgayri wuxuu xun yahay markuu yahay idaa kaana yatadararu bihi laakiin geedu geedkiisa hooskiisa in la harsado iyo dab uu shitay iftiinkiisa in laska wax lagu akristo oo iyada isaga dhibaynin qabiix maaha saa darteed ilaahayna wax u dhibi mayso ku dhiboon maayo masaladaasi waa masaladii taxsiin oo taqbiix alcaqli keentay ee fuqahada usuuliyiinta ah dhexdooda dooda dheer muctaziliya ashaacirada dhex martay sheekhani maadaama calaa madhab ashaacira uu yahay wahuwa sawaab isaguna aan arki doono in badan xataa masailka sifaadka iyo kalaamka inuu ashcari yahay waxa uu rajaxay sidaa shaacirada wuxuu yihi walxukmu xukunku maa shaygii weeye bihi isaga yajiu sharcu sharcigu la yimaado wax caqliga taxsiin iyo taqbiix laga keenay ma laha masaladaasoo fitankeedu iyo daylka atraafteedu ayaad u dheeraatay hase ahaatee qowlkii ila cajiibsanaa uu ah qowlkii uu yihi ninka la yihaahdo alamir sancaani kitaabkiisa ijaabat saa'il sharxu bugyat alamil markuu mas'aladan ka hadlayay oo yihi masaladan kutubta usuushii horaan u noqday labada qolo dulmin baa dhex maray maahane cidina ma dhihin arrinkaas muctazile lagu sheegayo oo wuxuu yihi caqligu waxyaaba aanu diideynin cidna aanu diidi karinna waa jiraa inay caqliga aadamuhu waxyaaban la xumaanayaan waxyaabana la ficnaanayaan inuu waxyaabaha xumaysanayo waxyaabana ficnaysanayo jeclaysanayo laakiin mas'alada mas'alo kalaa jirta oo ah ma jaw- sawaab iyo ciqaab baa ka dhalanayaay muctasiladii hore ma dhihin buuri kuwan danbun baa lagu laazimiyey iyagoo aqwaashii usub mutaqadimiintoodii aan garanaynin ay iska aqbaleen saas darteed haddii la yidhahdo min baabi sawaab ciqaab ka dhalanaya laa xukma ilaa lisharci haddii looga jeeda caqligu waxa xun iyo wax fiican ma kala garanayaana nacam waa kala garanayaa nusuustana in badan bay leedahay afalaa tacqiluun afalaa tafakaruun afalaa tadakaruun iyo waxyaaba lamidka kolba masaa'ilka meelahoodaas iyo faahfaahinta oo loogu tagaa wallahu aclam kadib waxau yihi wa aslu kulli ma yaduru wax kastoo dhibaya waxaa asal u ah almancu in laysu diidayo oon la ogolayn waxyaabaha dhibaya asalku waa muxaram wixii aan ahayna waa mubaax baa laga sameeyaa arrintaasina waa arrin nusuusta shareecadeena ay ku tustay ama waxa dhimaya laa barara walaa diraara inaan dhib jirin xadiiskii mutawaatirka lafdigiisu ahaa qaacida fiqiyana noqday wey ama waxay manaaficda inay banaan tahay waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican wax dhulkoo dhan buu ilaahay idiin abuuray waxaa yidaya xadiidkii muslim ee uu lahaa damka muslimiintaha jurman waxaa ugu weyn dembi qof shay aan la xaaraantinimayna weydiiyey fa xurima min ajli mas'alati masaladiisa darteed loo xaaraantinimeeyey iyo xadiidkii kale ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam laga warinayay min xadiid abi dardai radi allahu canhu xaakimna uu weriye saxiix wa yiri bazaarna wariyey dahabina tasxiixiisa ku waafaqay sheekh naasirna waa xasan ku yihi kitaabka gaayat lmaraam xadiidka raqam itnain ma axala allahu fi kitaabihi fahuwa xalaal wamaa xarama fahuwa xaraam wamaa sakata canhu fahuwa cadf faqbaluu min allahi caafiyatah fain allaha lam yakun liyansaa shay-an wuxuuna aqriyey wamaa kaana rabuka nasiya shardigan dambe ee beytka uu ku yihi mualifku raximahu llahu tacaala wa aslu kulu ma yaduru lmancu waxaa horey uga hadlay alimaam arazi raxmat ullahi caleyhi kitaabkiisa almaxsuul waxa uu yihi qaacidada fuqahada midda munaasibka u ah iyo dabaaicda fuqahada shariicada waa in la yihahda alaslu fi lmanaafici alxilu wa fi lmadaari alxurmatu labadaban adiladoodii waa taa aynu waxyar sheegnay masaladan waxaa ka dhalatay masalo kale haddii la yidhaahdo laa xukma qabla sharci dadna ay dhinteen ambiyada ka hor ay dhinteen loo yaqaano ahlulfatra xukunkooda muxuu noqonayaa masalada usuululfiqiga kamid ma aha laakiin oon istitraad ama luga dheeraysi luga baxsi ama masaa'il hadal iyo kalaam uu keenay ayaa dhex keentay usuululfiqiga kutubtooda oo masalada uu kaga hadlay xaafid ibnu katiir tafsiirkiisa sورة الإسراء عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تاسو تلماني ناظمكم ووحو يري ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع ذو فترة منك أو الفترة لا قفقه بالفرع مسألة فرع لا يراع لا عذاب ما يه لو ما عذاب يه ما ننت قيامه مسائل فرعية way ka tageen darteed allahuma wixii nusuusi ay sheegtay maahan sababtoo salaada iyo zakadiyo waxay ku dareen inay masaa'ilka farciyadaa tahay markii la weydiiyey qiyaamadana waxay dhihi doonaan ma salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyawmi ddiin marka miskiinka quudintiisii iyo salaadii waxay noqotay waxyaabaha ay ku muteen naarta mukalaf miyaa lifuruuci shariica waa u tegi doonaa insha allahu tacaala wa fi lusuuli masaa'ilka usuusha iyo caqiidada asaaskaana baynahum dhexdooda nisaacun muran baa ka taagan caqiidadana muran baa ka taagan wasawaaba in la imtixaani doono weye ama qowlka daaru ibtilaa wajaza weye daaru ibtilaa maaha daaru ibtilaa iyo camal kitaabka iyo sunnada waxay ku tuseen in aakhira la isku imtixaanayo qola dhihi doona yawma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun iyo ninka ahlujannaha jamragala ugu dambeeya ee intaasoo cahdi iyo miisaaq ilaahay badan uu ka qaadayo in aanu mar dambe dibu weydiinayn kadib buu maalimku waxa uu bilaabay inuu axkaamtii tacriifiyo haddaba axkaamta waa laba qaybood mustalaxa iyo qaabka usuuliyiintu ay uga hadlaan alaxkaam altakliifiya iyo alaxkaam alwadciya axkaamu takliifiya ayuu soo horreysiiyey oo abyaadan uu ku tacriifiyey waxaana uu yihi naadimku raximah llahu tacaala uma alkhiaab almuqtadi lilficli jazman faiijaabun ladaadi naqli wagayruhu nadbu wamatarka darab jazman fataxriimun lahu lismu intasab awlaa maca alkhusuusi awlaa facida khilaafa alawlaa wakaraha tanhuda lidaka walibaaxatu alkhitaabu fiihi istawa alficlu walijtinaabu waxa uu ka dhigay naadimku raximah llahu tacaala axkaamta takliifiyada ah lix saddex nahyiga soo gasha lafdan ama macnan usoo gasha laba amarka soo gasha iyo ibaaxada haddaanu tirinana waa wujuubka iyo nadbiga taxriimka makruuha khilaafu alawlaa iyo mubaax shantaas ayuu ka dhigay marka uu saddexda hore waajibka iyo manduubka iyo xaraamta tacriifinayo way iska sahlan tahay laakiin waxaan dareemaynaa labada dariiqo ay culimmadu qaadaan markay waxyaabaha tacriifinayaan in labadiiba uu isku daray labada dariiqa waxay yihiin marka shay xukm in la tacriifiyo la rabo ama qadiyad in la tacriifiyo la rabo ujeedaduna ay tahay waxaan dadka in la fahansiiyo suuradiisuna ay caddaatay waadix noqoto laba qaab ama laba dariiq baa loo tacriifiyaa imaa in lagu tacriifiya bidaliilihi wa aslihi oo calaaqada daliilka iyo dilaalada nooca uu ku tusay xub mas'alada ka dhaxaysa lagu tacriifiyo wa imaa in lagu tacriifiya bisamarihi wa aathaarihi mirihiisi iyo araadka uu yeelanayo waxaa ka dhalanaya in lagu tacriifiyo labadaba waa la yidhahdaa marka waajibka la tacriifinayo mar waxaa la yidhaahdaa wixii sharcigu amray weeye amran jaaziman waa calaaqada iyo quwatu dilaalaha intay la eg tahay yaa jazmi ah taasaa lagu tacriifinaya waa asalkiisa iyo daliilkiisa taniri marna simaarkiisa lagu tacriifinayaayo waxaa laleeyahay maa yucaaqabu calaa tarkihi wa yusaabu calaa ficlihi tana waa simaarka ka dhalanaya haddaad samaysana ajir weeye haddaadan samaynna sawaab wey waxaan leeyahy haddaadan samaynina ciqaab wey marka marna simaarihii baa lagu tacriifiyaa marna bidaliilihi asalku tusaya iyo quwatu dilaale iyo calaaqada ka dhaxaysa ayaa lagu tacriifiyaa naadimka haddaba labadiiba waa uu maray oo wuxuu yihi uma alkhitaabu khitaabka sharciga almuqtadi dalbayay lilficli in la sameeyo iqtidaa bimacnaa alaba ayay u isticmaalaan usuuliyiintu marka ficilka khitaabka dalbaya ficilkii in la sameeyo jazman si go-an ama xatman ama laaziman calaa wajhi lilzaami calaa wajhi lxatmi labada waa la yidhahdaa si jazmi ah oon laga tegi karin lagu qasban yahay u dalbayaay fa iijaabun inuu wujuub faa-iideynayaa lagu yaqaanaa ladaadi naqli culimmada naqliga usuuliyiinta a'imada ah sida ay soo kala guriyeen kutubtoodana ku qoran wuxuu yihi waajib waxaa la yidhahdaa maqtadaahu khitaabu shaarici calaa sabiili اljazmi wagayruhu kii aan jazmiga ahaynna khitaabkii almuqtadii lilficli calaa gayri اljazmi way aan jazmi lahaynna annadbu baa la yidhahdaa haddaba labadaba khitaab dalabka waa dalabulficli bay soo galeen laakiin waxay ku kala duwan yihiin nooca dalabka kala xoog badanoo jazman iyo hayru jazmin ayay uqaybsameen taa maanu ku darin tacriif bisimaar laakiin taxriimku ishaari doona arrintaas wuxuu yihi wamaa khitaabkii adtarka in laga taga dalab dalba jazman si go-an oon looga la samayn karin oo dalba si aan ka noqon lahayn khiyaarna aan lahayn aadan kana warwareegi karin kaaga dalba inaad ka tagto wixiina fa taxriimun xaraam wey taxriim baa la yidhahdaa waa noocii saddexaad oo uu ku tacriifiyey bidalaalati siiqa siiqada ah khitaabka shaashaaricu say tahay alismu dembi baa intasaba u nasab sheegtay lahu taxriimka haddii la sameeyo qadyada taxriimka ka dhalanaya ama sawaab iyo ajirka laga helayo insha allahu tacaala abwaab soo abyaad soo socota ayuu kaga hadli doonaa markuu leeyahy walaysa fi lwaajibi min min nawaalin inaan ajir una lahayn waajibku haddii aan qasd imtihaal aan la helin marka taxriimka dembi baa isaga ka dhalanaya oo simaartiisii ayuu halkaa iyaan raaciyey waa markii uu yahay dalabka dalabu tarkigu jazman uu yahay way awlaa maaha iska ilaali beytkan oo makruuh iyo khilaaf alawlaa ku tacriifinayo oo xoogay tacqiib baa macnihiis ku jira haddaba si fiican loo soco waxa uu rabaa inuu yidhaahdo haddii dalabu tarkigii aanu jaazim ahayn dalabu tarkigu haddii aanu jaazim ahayn ama nahyigu aanu jaazim ahayn mid xatmi iyo qasab ah laba mid bay noqotaa mas'aladu inay manduuq nahyiga ku soo arooray oo nahyi mas'aladan khusuuskeeda uu ku yimid iyo inaan mas'aladan wax khusuus oo nahyi oo ku yimid aanu jirin haddii wax khaasa ku yimid makruuh baa la yidhaahdaa waana nahyigii soo arooray ee hayr aljaazimkahaa haddaan wax khaasa ku imanin oo looga jeedo nahyu lafdi a ma jiro laakin nahyi macnaa ayaa jira oo hayr jaazim ah kayfa dalik waa waxa la yidhaahdo qaacidada markaan dib ugu noqono alamru bishay nahyun can diddihi wax haddii lagu amro waxaa didkiisa iyo dhinaciisa kale waa laga nahye nahyigaasi lafdi maaha ee waa nahyi macnan ah haddii amarkaasi aanu jaazim ahayna nahyiga macnanka ah jaazimha noqonayo haddii dilaalada amarka hayri jaazimka ah ee lafdigiihi ay manduub noqotay cagsigeeda oo nahyigii hayri jaazimka ee macnawiga ahaana khilaaful awlaa bay noqonaysaa sida marka lagu booriyo dadka ee la amray inay watarka tukadaan yaa ahla alqur'aani awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu lwitr watarka ka tegitaankiisa nahyi gaara kuma soo aroorin marka aynu naskan eegno hase ahaatee naskani waa amar hayra jaazim ah watarka in la tukado waxaa laga faa'iidaysanayaa nahyi hayri jaazim ah oo inaan laga tegin ah nahyiga hayri jaazimka ee bididihi oo amru bishay nahyun can didihi ku yimid yaa waxaa la yidhahdaa khilaafu lawlaa arrintaasuu rabaa inuu ku yidhaahdo marka wuxuu yihi awlaa ama nahyigu ama dalabu tarkigu jaazim maaha maca alkhusuusi iyadoo daliil khaas oo nahyi yuusan jaazim ba ahan ina khaasa la hayo aw laa ama isagoon daliil khaasa lahaynin oo nahyun can midihidii amarka hayru jaazimka ahaa laga qaadanayo labada mid bay noqotaa raaci mas'aladaa weele oo faham bu ku yidhi haddaba labadiibuu sii kala xukumayaa tha midkan dambe oon khusuus isaga loo hayninoo nahyun can midihidii amarka hayri jaazimkaa ku yimid khilaaf alawlaa khilaaf alawlaa la yihahda wa karaahatan karaahana khud u qaado lidaaka midka hore wax khaasa loo hayo walibaaxatu ibaaxadii alkhitaabu khitaabka fiihi fi libaaxati banaanaantaas iyo istawa alficlu in la sameeyo iyo walijtinaabu in laga fogaaday ay u sugnaato ku egtahay waa khitaab sharciga yaalla ee baraa asliya maaha khitaabka adasha sharciga yaallana labada dhinac ha la sameeyo iyo ayaan la samaynin ayaa siman labada taraf waa siman yihiin saas ayuu yihi mualifku raximah llahu tacaala iyo naadimku waxaan rajeynayaa in intaa wixii ka dambeeya maqsuudka naadimku uu waadix yahay oo iska cad yahay wama min albara'ati alasliya qad ukhidat falaysat sharciya وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف labada bayd hore wuxuu kaga hadlay arrintii aynu kusoo tilmaanay ibaaxada markuu ka hadlayay oo aynu nidhi walibaaxatu lkhitaabu khitaab sharci baa yaalla haddaan khitaab sharciga oolin oo baraa al asliya lagu salaynayo lama yidhaahdo waa ibaaxa lama yidhaahdo mana aha mid nas sharciga laga soo qaatay oo khaasa wain kaana qaacidada shareecadu alcafu walmusaamaxa haba noqote fan hore uga socda leh wamaa shaygii min albaraa'ati alasliya baraa'ada asalka laga soo qaatay qad ukhidad laga soo qaatay falaysat maha alsharciya mid sharciga oo khitaab sharci baa tusay laleeyahay maaha ee khitaabka sharciga wuxuu ku tusay wixii aan sharcigu wax ku xukumin inuu baraa'a ku jiro laakiin masale caynkeeda khaaskeed khusuuskeed markaa u timaado khitaab sharci baa ku tusay dhihi maysa qaacide guud buu khitaabka sharciga ku tusay tafaasiil almas'ala iyo juz-iyaadkeeda kuma tusin taana waxaa laga faa'idaysanayaa hadhow haddii la bedelo inaan naska ahayn oo khitaab sharci oo khitaab sharci bedelay aanu jirin sida baabu naska aan ugu tegi doono insha allahu tacaala wahiya waljawaazu qad taraadafa wahiya baraa alasliyada iyo waljawaazu waa banaan tahay ereygaa jaa-is marka lagu yidhahdo qad taraadafa waa isfangaleen oo waa israaceen isku macnay noqdeen fii mutlaqi lidni bayna isaga macno yihiin ogolaanshaha guud in tanna la ogolyahay inaad samayso dhib aanay lahayn tanna la ogolyahay inaad samayso dhib lahayn yaa jaa-isna la yidhaahdaa bara alasliya ay ku salaysan tahayna la yidhahdaaba soo gelaysa ladaa man sarafa dadkii tagay culummada ahaa agtooda ahlulcilmigu sida ay ku tageen raxmatullahi calayhim kadib naadimku waxa uu ka hadlay raximahu llahu tacaala labada shardi ee ay leedahay axkaamu takliifiya markay qofkii mucayanka aha ku waajibayso xukunka takliifiga qof qofku mucayanka ama shaksiga mucayankii goortuu mudaalab ku noqonayo tabiicadii aafaarta uu leeyahayna ay ku laazimayso waa markii laba la helo waxa uu yidhi waalcilmu waalwuscu cala almacruufi shardun yacumu kula dii takliifi waalcilmu ogaanshaha qofkii inuu ogaado oo cilmigeedu uu soo gaaro iyo waalwuscu inuu awood u leeyahay uu ku fuliyo ama kula yimaado cala almacruufi sida laysla wada yaqaano shardun waa shardi yacumu caamimaya oo wada koobaya kula dii takliifi wax kastoo takliifi u saaxiiba oo qof mukalafa laga doonayo labada in la helaayey waa shardi laysla wada yaqaan oo labadaa la-aantood qofkii unan mutaalaf ku ahayn mucayanka ahaa inuu la yimaado wixii aafaarta ka dhalanaysay ee ama dembiga ama mu-aakhada sharciyana aanay ka laazimaynin cilmigu waxaa weeye sida ilaahay u lahaa wamaa kaana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa uu caddeeyo waxa ay kaiska eegayaan iyo sida ay kaga baqayaan waqiila wamaa kunaa mucadibiina ma cadaabno xataa nabcatha rasuula ilaah rasuul aan soo diro ummadahana waxaa la ciqaabaa markay shariicadii ilaahay iyo diimuhu soo gaaraan waana mas'alada alcudru biljahli min xaysu ljumla la yidhaahdo qayb kamid aan kasoo hadalnay markii u lahaa bifatratin bilfarci laa yuraacu wafi lusuuli baynahum nisaacu wusciguna waa daaqada ilaahay uu yihi laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha naf ilaahay dusha kama saaro waxa aanay awoodin dusha kama saaro ama allow yihi fattaqu llaha ma statactum alla intaad awoodaan ka baqa haddii qofkaan xukunka sharciga ay soo gaarin taxriimkiisa loo qaban maayo haddaan isaga xaggiisa tafriid iyo xadgudub ka imanin xukunkiina agtiisa yiilay isagoo aanu danaynin taasoo gaaritaan la-aan lama yidhaahdo haddaanu awoodba u lahayn oo caajiz uu yahayna waa ka dhaca xukunkii sharciga hadba caajizigiisu intuu dhan yahay intaas wuxuu kaga baxay alaxkaamu altakliifiya halkaasuu kaga tegay isagoo marba axkaamu takliifiya axkaamu lwadciya aanay kala haraynin furuucda kalena ee soo socotay masaa'il badanna ay ka dhexeeyaan iyo halkan waxa uu soo geliyey koobitaan gaaban oo axkaamu alwadciya uu kaga hadlayo nukadka qaraaibka iyo daraa'ifka waxaa kamid a markii usuuliyiinta xukmu lwadci iyo xukmu takliifi ay yidhaahdeen dad mucaasiriin oo kaflo ku dhacday inay u qaateen xukmu lwadci qawaanin iyo dastuurada wadciga in looga jeedo waxaynu soo niri xukunka wadciga waxaa looga jeedaa waxyaabaha astaamaha calaamadaha iyo xuduudaha sharcigu dhigay ee uu ku caddeeyey iyagaa marka la helo ama ay saa noqdaan in xukun saas iyo saasa ka dhalanayo ama qaab sababeed ha noqdo kuwa loo dejiyo calaamadaha ama qaab sharti ahaana ha loo dejiyo ama qaab maanic ahaana ha loo dejiyo saddexdaas waxaa dheer afar kale ama haddii lasoo gaabiyo laba ah saxiix iyo fasid iyo ruksa iyo caziima ruksiyo caziima dib buu ka keeni doonaaye shantii kale ama haddii lasoo gaabiyo afartii kale ayuu labadan bayt ku sheegay oo waxa uu yihi maadimku raximah llah uma khitaabu lwadci huwa alwaaridu biana hada maanicun aw faasidu aw didhu aw anahu qad awjaba shardan yakunu aw yakunu sababa uma khitaabu lwadci khitaabka wadciga ee axkaamta faa'iideysa wadciga khitaabka sharciga ee faa'iideeya ilan takliifi iyo wadci labadaba waa khitaabu shaaric wey khitaabka marka wadciga ee axkaamul wadciya laga faa'iideysanayo huwa alwaalidu waa khitaabka ku soo arooree sharciga ah oo kitaabka iyo sunnada ah bianna haada waxa kani shay uu sharcigu magacaabay maanicun ku xukunkii reebaya weeye ama wujuubkii buu reebayaa ama sixadii buu reebayaa ama qabuulkii buu reebayaa aw faasidun ama xukunkani faasid weeye falka sidan loo sameeyey aw didhu didu lfaasidi oo saxiixii ah waa saddex aw anahu xukunkani ama shaygani qad awjaba wuxuu waajibiyey khitaabkaasi shartan yakunu wax shardi ahaanayuu waajibiyey aw yakunu ama wax ahaanaya sababan sabab wax ahaanaya ayuu waajibiyey wuxuu lehi khitaab loo dhag waxaa la yidhahdaa ka faa'iideeya wax mucayanihi inuu maanic yahay camal mucayanihi qaab gaaro u dhacay inuu faasid ku yahay ama didkeediio saxiixa u yahay ama khitaabkaasi uu faa'iideeyo inuu waxani shardi lama huraana u yahay ama sabab waxani waxan ay isu yihiin intaasa waxaa la yidhahdaa alaxkaam alwadci ruqsa iyo caziima ka maqan dibna uu ka sheegi doono insha allahu tacaala sida aynu niri kadib wuxuu ka hadlayaa xukm lwadci iyo xukmu takliifi fawaariqda udhexaysa kutubtii horena aan wax kaga soo sheegnay badan fawaariqda udhexaysa halkan waxa uu ku sheegay inay ka caam iyo khaas isu yihiin ama cumuum mutlaqa waxa la yidhaahdo uu ka dhexeeyo oo tadaakhul is-hoosgal ah ay isugu yimaadaan wuxuu leeyahay xukmul wadcigu waa ka caamsan yahay xukmul takliifiguna waa khaas oo wuxuu soo hoosgalaa xukmul wadciga bimacnaa laba weji labadaba waa uga caamsan yahay xukumka wadcigiihi midka takliifiga ah wadka koobaadi xukumka wadcigiihi labuu noqon karaa wax aadamaha awoodiisa soo gala iyo waxaan aadamaha awoodiisi iyo karaankiisa ahayn oo ka baxsan laakiin isaga wascigii shardigu maaha xukumka takliifiga ahna waxaa weeye oo keliya wax soo gala wasciga iyo awoodda qofka aadamaha weji labaadna waa uga caamsan yahay wuxuu uga caamsan yahay axkaamta takliifiga oo dhan shareicadu xukum sababiya wadciya ayaa la socda oo ama maanica ama shardi ah ama sabab ah ama sixa ama fasaad ama ruksa ama caziima waxaa la falgelaya lama huraana inuu la falgalo xukum wadciya laakiin axkaam wadciya waxaa jirta aan takliifiya lahayn oo aan soo hosgelin sida tarmiim sabi waxaa la yidhahdo oo kaleeto ilmaha yarkaa wuxuu jabiyo xukum takliifiga ma aha wixii markii la dan dhalayo waa baabu baabu xukmi sababi inuu wax joobintan iyo burburintani sabab u tahay damaantan taasuu rabaa inuu tilmaamo labadaa wej oo ugaga camsan yahay xukunka takli wadcigiihi kan takliifiga ah oo waxa uu yihi wahuwa min daka acamu mutlaqa wa huwa xukumka wadciga ihi acamu waa ka caamsan yahay min daka xukumkii takliifiga horan soo marnay waa ka caamsan yahay mutlaqa isaga oon la kala qaadin meelo badan isagoon loo qayqaybinin si mutlaqa ayuu uga caamsan yahay waa cumuum lmutlaq waxa la yidhahdaan cumuum mutlaq waxaa looga jeedaa midbaa midka kale soo hoosgalo ka guda weyn wey intaa markuu ka hadlay waxyaabaha ay faa'iideeyaan xukumka wadciga khitaabka wadciga iyo khitaabu takliifku waxyaabaha ka dhashaay waa axkaam waajibaysa wujuubkii iyo faralkii iyo erayo mutaraadifa iyo anwaacdooda tafsiilintoodu galo wuxuu yihi wlfardu wlwaajibu qad tawaafaqa kalxatmi wllaazimi maktubin wama fiihi ishtibaahun lilkaraahati intama wlfardu iyo wlwaajibu qad tawaafaqa waa iswaafaqeen oo laba eray oo isku macno weye cinda aljumhuur abu xanifiya asxaabtiisana waa kala qaadeen kalxatmi sida xatmiguba uu lamid yahay ereyga ah iyo wllaazimi iyo maktuubin iyo wamaktubin ereyada ah marka farad waajib xatm laazim maktuub intaasoo eray waa mutaraadifa oo isku wada macno wey marka la itlaaqana isku macna looga jeedaa laakiin mutaakhiriinta maalikiyada iyo xanaabiladu kutubtooda fiqiga waxaad ku arkaysaa sunna mu-akada inay waajib ku magacaabayaan isna waa inoo sheegi doonaa abyaada soo socota waxooga kadib waxau yihi kadib naadimku wamaa shaygii fiihi ishtibaahun shubha ku jirto oo wa baynahumaa umuuru mushtabihaatun kuwuu nabigu yiri oo kaleeta xadiidka nucmaan ibni bashiir lilkaraahati karaahu intamaa u nisba sheegtay oo makruuhaadkay gelayaan waxyaabaha mutashaabihaadka ah xaraamna lama dhihi karo sariix maaha alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun nabigaaba dhexdooga dhigay kadib uu naadimku masalo kale u gudbo uu yiri walaysa fi lwaajibi min nawaali cinda intifaai qasdi limtithaali فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم وليس معهن في الواجب واجب كلمات كيس من نوال أجر لجهر مايو عند انتفاء قصد الامتثال قصد ينيذي أمر الله قال شاهدي إخلاص كهدي لذاوايو أجر كهري ميسد فيما فعلك يواجبك النية النيذة laa tushtarau lah isaga aan loo shartiyaynin ficilkii qurbada iyo cibaadada ahaa oo waajibkii iyo manduubaadkii ahaaba laba u qaybiyey qaybaa niyo la-aan ansaxaynin qaybtaa iyada warkeedaba ma jiraba haddaan niyo lala imani ma ansaxayso qaybtii ansaxaysay niyo la-aantii oo adaa xuquuqi naas iyo amwaashii oo la bixiyo duyuuntii lagu lahaa oo kaleeta haddii aadan niyo imtithaal iyo alla dartii u samee aynan ka ahayn waajibkii waa kaa dhacaya xaqiina waad gudatay laakiin ajir iyo tawaab badan lahayn si waxaa lamida ninkii zakada xoogga lagaga qaaday wagayru maa dakartu ka aan sheegay wixii aan ahayna fakalatun khalad weeyaan buu leeyahay oo gaf weeye wuxuuna uga jeedaa qolada hadalka wada itlaaqdee waajibka imtisaalan loo sameeyo ajirka la helaya oo moodeyso in waajibkii isku wada heer iyo isku darajo yahay iyo qurbadii iyo cibaadadii kalena qaadaynin qayb aan asaxaynin iyo qayb ajirka un la waayay aan u kala qaadin wamilu waajibka waxaa lamida adtarku ka tegitaankii limaa yuxaramu wixii la xarimay laga tago min hayri qasdi da iyagoon imtisaalka qasadkii iyo nidii lala iman hadduu qofkii xaraamtii ka tago isagoon qasdul imtisaal la imanin isna sidoo kale wuxuu leeyahay ajir uu leeyahay ma jiraan oo xadiidkii waaqii aha inamaa tarakaha min jaraay ani dartayba uga tegay marka ruuxaan ilaahay dartii xaraamta uga tegin ama aan helinba ama niyadiisa aanan kusoo dhicin ama si kale isaga tegay duruuf dhib iyo caafimaad iyo wax lamida ajir kuma laha ka tegitaanka niyadeedu la yimaadana ajir buu leeyahay wuxuu yihi nacam haa qofkii xaraamta ka tegay musallamu waa ka badbaadaya dembigeeda oo loo qabsan maayo waxaad qasdul imtihaal ula iman weyday markaa ka tegaysay ee isagunba ajirkii dhinaca kale khasaarihii waaye mustalaxaadkii kale maalikiyada ay khaas ku rahayeen buu hadda galay oo wuxuu yihi fadiilatun wanabi waladi istuxibta radafat suma tadawucun tukhib fadiilatun fadiila iyo wanadbu nooca nabiga la yihahdo iyo waladi istaxib qaybta mustaxabka la yihahdo taraadafat isku macno weeye cinda almalikiya jamhuurtuna waa la qabaan uma tadawucu tadawuca ku tukiba waa la doortay oo qofku naftiisa waxa uu doorto ee awlaada iyo dikriga joogtada uu afar iyo labaatanka saaxiibeenka iyo maalintii samaysto taasaa tadawuc la yihahdaa jamhuur ahlilcilmigana kuwii horeo lamid yahay ee nadbigi iyo mustaxabkii ahaa مصطلح كلو قالوا حول رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جودي أو دام فعله بوصف النفل ونفل من تلك القيود أخلي رغيبة رغيبة ما ركيد حبيبي قانان ما على ما شيء وي فيه رغب النبي نبي أتش عليه عليه الصلاة والسلام أو بصيغة الأمر أما بذكر ما فيه واحد شرين وشيغ وكتر شيغ ومن الأجر أجرك أجر كاسو الجوبية أعطي الله سينيو قفكي لي ما سميه nabigu qaab ku dhiirigelin oo ku boorina oo dadka ugu sheega kow ama aw daama ficla fal samayntiisa uu nabigu laazimo biwasfi nafli si sunna ahaana oon waajib ahayn jamaacana aan ahaynoo aan calaa shakli sunna ahayn si uu nabigu alayh salatu wasalaam aan jamaaco joogto ahayn jamaacana ku samaynin uu daa'imay laakiin taasna waxaa la yidhahdaa raqiiba wanafla nafli noocay u yaqaanaan maalikiyadana min tilka alquyuudi quyuudda labada ah wa jeclaysiinta iyo dawaamka ah akhli ka khaali yeel oo ka goo waxaan dawaamna jirin tarkiibna jirin baa nafli la yidhahdaa iyo walamri amar kusoo aroorayna aanu jirin oo ka khaali yeel isagana bal aclama bisawaabi sawaabka wuxuu ogeysiiyey fiihi ku jira falkaa nafliga nabiyu rushdi baa ogeysiiyey wasawaabi nabiga hanuunka iyo xaqa ayaa keliya waxa uu sheegay waxaa fadli iyo ajir inuu leeyahay oo laga helayo mana ku dhiirigelin mana daa'imin mana amrin wa sunatun ma axmedun qad waadaba calayhi waduhuuru fiihi wajaba wa sunatun maalikiyadu sunna waxay ku yidhaahdaan oo sunanka markay kuleeyihiin ma sheegi axmedu nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qad waadaba calayhi uu laazimay oo daa'imay daam u samayn jiray kow waduhuuru si duhuuroo soo muuqaal muuqaal ah oo jamaacaana fiihi sunnadaasi wajaba waa waajibtay marka sunno ay leeyihiin waa waxay laba wasfi lazuuman laga helo inuu jamaaco ku sameeyey dawaamna u sameeyey labada haddii laga helo markaasaa sunna fi mustalax almalikiya lagu yidhaahdaa wabacduhum sama aladii qad ukida minha biwaajibin fakud ma quyida wabacduhum malikiyada qaarkood owle mutaakhiriinta xanaabiladaa lamid ah sama aladii kii wuxuu ku magacaabay qad ukida la adkeeyey oo minhaa sunanka kamid a biwaajibin waajib buu ku magacaabay fakud qaado maa quyida waxaa la qayday oo waajibun sunatun waajiba la yidhaahdo saa u qaado si abizadi lqirawani risaaladiisa sunatun waajibatun ay kamid tahay erayada uu isticmaalay qaybtaas maalikada mutaakhiriintood iyo xanaabila mutaakhiriintood isla qaba